maamulada magaalada galkacyo ayaa waxaa lagu booriyey inay ka shaqeeyaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada taasi oo muhiim u ah horumarka iyo xasiloonida gobolka galkacyo oo ka mid ah magaalooyinka muhiimka ee soomaaliya waxay mararka qaar la kulantaa khilaafaad iyo xasaarado sababa dib u dhac ku yimaada dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada reer gaalkacyo waxaan rabaa inaan kula dardaarmo laba inay kala saaraan nabadda iyo deganaanshaha iyo wada shaqaynta iyo walaalnimada iyo shaqooyinka la kala leeyahay laba maamul baa wada degan ilaahay baa laba maamul naga dhigay sida maxamed sheekh siciid sheegay waa fursad waa sharaf waa qiimo ee, waa wax noo soo saa'idaya laakiin waxaan rabnaa inaan sida ugu quruxda badan u isticmaalno waxaa la rabaa waxaa loo baahan yahay in shaqooyinka naga dhexeeya oo ah ammaanka guud iskaashiga yaga wada muxuu horumarinta magaalada yada waxyaabahaasoo dhan inaan maaragta xoojinno oo aysan haba yaraatee waxba soo dhexgelinin midda shaqooyinka caadiga oo maamulada aan ka kala tirsannahay ay leeyihiinna la ysku ixtiraamo taas waxa weeyaan nabadda wax u dhimi mayso ceeb ma aha haddii muxuu ahay maamulka galmudug een muxuu ahay madaxtooyada galmudug iyo muxuu ahaayey awaamiirtooda iyo shaqadooda ay ay xoojiyaan annaga sharaf bay noo tahay waa ku muxuu ahaayey een waa ku dhiirigelinaynaa waa ku qiimaynaynaa waa la garabgelaynaa gacantaan la qabanaynaa